xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatameyn maraynay alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wabacd boqol iyo saddex iyo labaatan baabu dahaara ayaynu ku jirnaa can ilmugiirati bni shucbata qaala kharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalama lixaajati falamaa rajaca markii uu soo noqday talaqaytuhu biidaawa weysaan kula kulmay fa sababtu calayhi waan ugu shushubay kolkuu soo dhammaystay muraadkiisii wey fa qasala yadayhi gacmihiisuu maydhay uma qasala wajhahu uma dahaba wuxuu bilaabay liyaqsila diraacayhi inuu dhudhummadiisa maydho fadaaqat calayhi aljubbatu fa akhrajahumaa wuxuu ka soo saaray min asfali ljubba baasha xaggeeda hoose fakhasalahumaa waa maydhay wa masaxa calaa khufayhi labadiisii sharabaadna wuu masaxay uma sallaa bina waana tukiyey halkaa uu kuudhi buu yidhi laakina qowlahu bina khata'un liannahu kaana muqtadiyan bibni cawfin fi hadihi alqisa qisadan dee waxay ibnu cawf baa tukinayey can ilmugiirata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama annahu kharaja lixaajati muraadkiisu u baxay faatabacahu lmugiiratu biidaawatin fiiha maa ayuu la raacay fasaba calayhi wuu ugu shushubay xataa faraqa min xaajatihi ilaa uu ka baxay muraadkiisii fatawada'a waa weysaystay wa masaxa cala alkhufayn labada sharabaad buu masaxay waxay u yara egtay inay maqluub tahay intaasi oo xataa faraqa min xaajati xaajadu kharaja lixaajatii buu u baxay xataa faraqa min xaajati markuu xaajadiisii ka soo dhammaystay buu fasaba calayhi ugu shushubay oo kushubiddu waa weysada marka xaajadiisa uguma shushubayo dee xaalad u gaara weeye nebiga waxaanuu ugu shushubayaa sida riwaayada horeba fasirayso waa weysada marka wuxuuna agtay lafdi xagga macnaha horeyn lahaa lafdi horeyn lahaa inuu dambeeyey ayaa u muuqataa kharaja lixaajatii buu u baxay xataa faraqa min xaajatihi ilaa uu maaragtay soo dhammaystay fatabacahu lmugiiratu biidaawatin fiiha maa fasaba calayhi fatawada'a riwaayadaha horea isku xigsiiso taasunbaa fasiraysa ee istijada ugumu shubina weysadu daa ugu shubay baabulmasxi cala alkhufayni fii safar can ilmugiirati bni shucbata qaala kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar faqaala takhallaf yaa mugiira mugiirow ina soo reeb wamdu ayuha annaas dadow idinku iska sii socda sidaasuu nebigu yidhi wa macii waxa ui markaa fatakhallaftu waan dibdhacay wamacii idaawatun min maa wayse biyaana waan sitay wamada naas dadkiina way iska socdeen nebigu markaa wuxuu doonaya in asturnaantii buu ku dadaalayaa de istijadii buu dibdhacay fadahaba rasuulu llaahi lixaajatii falamaa rajaca markii uu soo noqday baan dahabtu waxaan bilaabay asubu calayhi inaan ugu shubo dee tanna way fasiraysaa tii hore markuu soo dhammaystay muraadkiisii ayaan ugu shushubaya weysada wa calayhi jubbatu ruumiya dayiqa markaa waxaa nabiga saarayd baashan jubbadda la ydhaahdo cidhiidhiya dayiqatu lkumayn labadeeda kum oo intaa cumaacumta halka ay ka haysato ee badhanka laga xidho shaarhka ayaa cidhiidhi ahayd xadiidku aad buu inoogu soo noqnooday labada kitaabba fa araada an yukhrija yadahu minha fadaaqat calayhi fa akhraja yadah gacantiisa wuxuu ka soo saaray min taxti aljubba jubbadda xaggeeda hoosu saa uga soo siibay faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaxa biraasih wa masaxa calaa khufayh can ilmugiirati bni shucbata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam masaxa cala aljawrabayni wanaclayni jawrabayn iyo naclayn axkaamtooda khilaafkooda iyana waxaynu kusoo qaadanay ibnu maaja baabu tawqiiti fi lmasxi cala alkhufayni limusaafir musaafirkii waxaa loo waqtiyeeyey markuu labada sharabaad ama kabagashii masaxayo muddo la sheegi doono saddex maalmood iyo saddex habeena khilaafka ku jirana waynu ka soo hadalnay in maqaaladii cumar amaan idhaahne xadiidkii lahu xukmu lmarfuuc uu ku sheegaya in laga badin karayay qowlka raajixa laakiin adilada tawaaturta ee badatay waxaa isugu dhacday inuu musaafirku leeyahy saddex saddex habeen iyo saddex maalmood si kale haddii loo eego shan iyo toban salaadood buu leeyahy kan kalena wuxuu leeyahy toban salaadood can safwaan bni casaal qaala rakhasa lana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu noo ruqseeyey idaa kunaa musaafiriin markaanu socdaal ku jirna allaa nanzica khifaafana inaanaan khufka yagan cagahaanu ku gashannahay sharabaadka adag siibin alaaata ayaamin walayaaliyahun iyo habeenadooda can ziri bni xubaysh qaala sa'altu safwaana bna casaal can ilmasxi cala alkhufayn faqaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ya'muruna idaa kunaa musaafiriin markaanu socdaal ku jirna wuxuuna amri jirayba macnaa ruqsaddaa fiican bay muujinaysa inay ruqsad wanaagsantah in la qaato markaad bahla xidhanta an namsaxa calaa khifaafina walaa nansicaha alaaata ayaam min qaa'idin inaanaan saxaro naga imanaysa u siibin wa bawlinkaadi u saarin wa nawmin hurdo u saarin laakiin nansic waa saaraynaa weeye min janaaba hadii janaaba timaado janaabadii waxaa loo baahanya dharkii in la siibo sharabaadadii la siibo jidhka la wada maydho taasaa sababtu tahay laakiin markaa qofkan wixii kale qashinka ayaa waxaas ka yimaadaan ama uu seexdo dee wuu weysiisanayaa isagoo bahalihii gashan ayuu weysiisanayaa qaarkii kore iyagina wuu masaxayaa altawqiitu fi lmasxi cala alkhufayni lilmuqiim dhul badan way isaga egin labada kitaab midibana inbuu siyaado la noqonaya riwaayooyinka qaarkood tafsiirka qaarkii abwaabtii oo yar kala duwan laakiin intan hore waataynu yidhi aad bay isugu dhowiin muqiim waa qofkii nagaa can caliyin radia allahu canhu qaala jacala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lilmusaafiri alaaata ayaamin walayaaliyahun wa yowman wa leylata lilmuqiim midna saddex midna habeen iyo maalin yacni fi lmasxi marka la masaxayo sharabaadada ama kaba cagaha ee bahalkaa ku jira kabagashiga can shurayx ibni haani قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا ائت عليا عليوتك فإنه أعظم أعلم بذلك مني إسقى إيقى علم بدن إسقى إيقى علم بدن ويدي فأتيت عليا أيان إمد فسألته عن المسح والكور بانكور هلان لما سعيه فقال كان رسول الله يأمرنا an yamsaxa almuqiimu yowma waleyla ka reerkiisa jooga habeen iyo maalin ha masaxa buuli walmusaafiru alaaa ka kalena saddex sidaasibaa markaa adaabtay asxaabta ku wada socdeen ay ahayd iyaga oo markaa iska kaashanaya aqoonta aqoontoodu way istakaamulaysay laakinahaa maa tatanaaqad ismay burinayn oo ismay beeninayn way isdhamaystirayeen siduu nebigu ku tababaraydaas ahayd calayhi salaatu wasalaam sifatu lwuduui min hayri xada habku u weysaysanaya qofkaan weyse jabinba sifatulwuduu weyse tilmaanteed baa la sheegi min hayri xadain xada la-aan la weysaysto macnaa iyadoon kaaba jabin ayaad weysaysan kartaa marka weysadaasi inay ka yar khafiifsan tahay tii kale ayaa ka muuqanaysa buu kuleeyahay xadiidkan oo masaxaadiiyo iyada wax ku yara jiraan la fududaynayo waa tajdiidkii uun عن النزال بن صبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه علي بان أركي الله كرالي نوض صلى الظهر صلاة الظهر بتكذي ثم قعد لحوائج الناس وحفر استدادك الرمه هذا سؤاله هذا ما ملكه هذا ما لحبوا إلا هاي فلما حضرت العصر مركو عصر كيمي أتي بطور من ماء madibad biyaa loo keenay tawrika waataynu soo qaadanay inuu ahaa mid ka samaysan maar fa akhada minhu kafan hal mar buu darsaday gacanta famasaxa bi wajha wejigunbuu saa ugu masaxay hal mar buu mariyey wa diraacayhi labada dhudhuna wuu ku masaxay wa ra'sahu madaxana wuu ku masaxay wa rijlayhi labada adinna wuu ku masaxay markaa dee muu kala qaadin ma midii unbuu ku waday uun ee masaxadaasunbaa u taalla wejiguu masaxay suxuladuu masaxay madaxuu masaxay adimaduu masaxay markaa sheekhu wuxuu ufaaidysan tilmaamaya halkan uu dhigtay weysada noocaasee tajdiidka iyada uma baahna taliid iyo wax badane in yaroo khafiifay isaga baahantay masaxaadun baaba ku filan laqooyo xubnihii ilaa ma jirin xadate dhinaca uu ka wataa noocaasa marka cali farsamadiisu saasay ahaydoo wejigiina wuu masaxay weliba xataa ma kala cadda inuu qoyaankii hore kafkii uu mariyey uun kafkii horeu daray darsiimadii hore inuu intaba isu mariyey ma cadda iyo inuu kala saarayoo dee marba darsiimo gaara uu darayay markaasuu uma akhada fadlahu intii soo hadhay intii uu ka darayay intii soo hadhay ayuu qaaday fa shariba qaa'iman intuu istaagu cabbay wa qaala markaa wuxuu yihi cali ina annaasa dadka qaarkood baa yakrahuuna haadaa tan karaahiyaysanaya masaxaadday karaahiyaysanaya ama baaqiga weysada in la cabbaabay karaahiyaysanaya waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigana waan arkay yafcaluhu isagoo sidan samaynaya sidanna wuu u weysaystay khafiifka ah baaqigiina wuu cabbay wa haadaa kanina wuduu'u man qof weysadii weeye lam yuxdid aan weyse jabin qofka aan weyse jabin markuu jadiidinayo saasuu u khafiifiyaa buuli marka la socda buu leeyahy la qabsada baaqi hadduu kaaga soo hadhana waad cabbi wey alwuduu'u likulli salaa salaad walba waa loo weysaysan karaa ama tajdiidkiiyo si kale dhinac kale uu kaga yimi weeye can anasin anahu anas dakara wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam utiya waxaa loo keenay biinaa'in saqiir weel yar fatawada'a wuu weysiistay qultu waxaan idhi markaa anoo anas la hadlaya akaana nabiyu nebigu miyuu ahaa yatawada'u likulli salaa salaad walba nebigu miyuu weysaysan jiray qaala nacam wuu weysaysan jiray qaala markaa wuxuu ihi fa antum oo idinkuna qaala wuxuu ihi kunnaa nusalli waanu waxaanu ahayn kuwa tukada asalawaati salaadaha waanu tukan jirnay maa lam nuxdid haddaanaan weyse jabin annagu maanaan jadiidin jirin mar walbee haddaanay naga jabin waanu isku tukan jirnay salaadaha weyse keliya qaala wuxuu ihi waqad kunnaa nusalli salawaati biwuduu waxaabaanu ahayn salaadaha oo dhan weysaanu ku tukan jirnay waa dee dadku isku mid maaha isku koobi keliya maahee intuu dee ogyahay weeye anas isaguna sidaasuu salaad walba ugu weysaysan jiray annaguna salaad walba waan isku tukan jirnay weyse keliya intuu ogaa unbuu ka warramay ee nabiga dee waynu aragnay calayhi salaatu wasalaam isagoo salaado badan ku tukaday weyse keliya asxaabtuna dee kii weyse jabaa wuu iska tukanaya macnaha wuu weysanayaa kala gaargaar qaarkood way jadiidsanayaan laakiin intuu ogaa unbuu sheegay can ibni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kharaja min alkhalaa xamaankuu ka soo baxay nebigu faquriba ilayhi dacaam raashin baa loo soo dhoweeyey faqaaluu waxay idhahdeen alaa na'tiika biwaduu biyo aad ku weysaysata miyaanaan kuu keenayn faqaala wuxuu idhi innamaa umirtu bilwuduu weysada waxal ay faray idaa qumtu ila asalaa marka aan salaada u kaco idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum marka da iminka salaaddii uma kacayee raashinkan horraysiinayaa kadibna waan weysaysan doonaa marka salaada wakhtigeedu gaadho marka wuxuu muujinayaa un salaad walba inuu u diyaar ahaa nebigu inuu weysaysto ama ha ka jabta ama ha jadiidiyo waana sida fiican weeye oo weysadii dee ajri iyo fadli dheeraada bay leedahay oo gafafkii baa ilaahay ku safaynaya marka hadduu kari karo qofku inuu iskana weyse qabo way wanaagsan tahay rawxaaniyaadkiisa iyo ruuxdiisa qofka waxyaabaha kor u qaadee dahaaradu xoojiye ayay ka mid tahay xataa laa tastatiica albatala ilaa dadka sixirlayaasha wax taabta aanay karinba qofka adkaarta iyo dahaarada laasima biidn illaah can buraydata ibni alxasiib qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yatawada'u likulli salaa salaad walba wuu weysaysan jiray falamaa kaana yowmu lfatx maalintii maka la furay markii uu soo galay salla salawaati biwuduu'in waaxid weyse keliyuu ku wada tukaday shantiiba dagaal baa lagu jiraa fa qaala lahu cumar cumar baa markaa wuxuu idhi facalta shay-an maanta waxbaad samaysay lam takun tafcaluhu aanad ahayn mid sameeya waxaanad hore u samayn jirin oo ah salaadaha inaad isku weyse qabto ayaad maanta samaysay oo weyse qabad ku wada tukatay qaala markaa nabigu waxa uhi camdan facaltuhu yaa cumar cumar ogaan baan u sameeyey marka may iga dhicin tilqaa'iyane waa ogaan waxaan doonaya inaad barataan inaad barataan oo kol hadduu qofku weyse qabo inuu isku tukan karo salaadaha litacliim weeye tacliim baan u yeelay iyo ogaan saasay markaa nabiga iyo asxaabtiisu u wada socdeen oo iyaguna ay ka faa'iidaysanayeen isaguna uu dareensanaa inay ka faa'iidaysanayaan wuu ku baraarugsanaa nebigu de isagii baa tacliiminaya iyaguna way ku baraarugsanaayeen inay eegtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa haddii aanay qofkii weysadii ka jabin waa u jirtaa intaasoo faradba ha ku tukada sunnayaashuba ha badnaadeen masalada markaa ay ka murmaan waxa weeyaan waa gebagabaysiga ama tayamumka ayaa qaarkood ay yidhahdaan qofku laba faral iyo wixii ka badanba waa ku tukan karaa qayb ka mida culimada saasay qabaan oo waa qaybtii qabay tayamumku inuu dahuur yahay inuu dahuur yahay oo dee sidii dahaaro qaadasho unuu yahay sidii biyo oo kale madabta shaaficiyada iyo qolyaha qaba inuu istibaaxa yahay istibaax oo aanu dahuur ahayne lagu banaysanayo iyagu waxay dhahan laba faral kuma wada tukan karo tayamumka waa mulaaxada muhima oo kutubaha fiqiga aad ku arkayso markuu iminka qofku faradkan u tayamumo faradka kalena waa inuu tayamubaabala dahaaro iska wuxuu ahaa wax iska itaal daranoo kuma wada loodin kartid laba farad hal faral iyo sunnayaal badan baad ku tukan kartaa halkaasay mariyeen iyaguna laakiin xadiidku daa uma banbixinoo ma kala qaadine dhulkii dahuur baa layga dhigun buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa inuu biyihii lamid yunbaa muuqanaysa baabunadx rushayntii baa la sheegi meesha la rushaynayana waynu isla garanay can sufyaan athaqafi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaan nabigu wuxuu ahaa idaa tawada'a markuu weysaysta akhada wuxuu qaadi jiray xafnatan min maa xantooba biyaah xafna waa xantoobada biyaha ah buu qaadayaa faqaala bihaa faqaala wuxuu ku sameeyey bihaa xantoobadii haakadaa sidaas oo kale haakadaadii buu inoo sifeeyey raawigu wa wasafa shucba shucba wuu sifeeyey raawiihi ahaa xadiidka ninkii warinaya ahaa nadxa nadaxa bihi farja farjigiisu ku rusheeyey halkaa guntiga dushiisa ee ku beegan cawradiisa ayuu ku shubay markaa xantoobadii intusaa u daray buu guntiga koryar qabtuu ku shubay wa wasafa shucbatu shucba ayaa sifeeyey raawihi ahaa markaa faqaala bihaa haakada iyo waxa isku xidhan nadaxa bihi farjah faqaala wuxuu ku ishaaray ama uu ku falay bihaa xantoobadii haakadaa sidaasoo kale haakadaadiina waxa weye nadaxa bihi farjah farjigiisiibuu ku shubay ninka tilmaantan bixiyeyna ilaa raggani nebiga lamay kulmine waa shucbe oo isagoona qolyaha kale ka soo qaadaya xadiidka ruwaadda ku xiga can ilxakam ibnu sufyaan qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama tawada'a nebigu wuu weysaystaye waa nadaxa farjah xubinkiisiina wuu rusheeyey wa fii lafdin fa nadaxa farjah wow may ahayne iyadu fabay ahayd waa saxiix undur maa qablah macnaheedu markaa waxa weeyaan qolaba waxbay ku fasireen qaar wuu istiju ka dhigay bay dhahan wuu maydhay qaar kale waxay leeyihiin waxa uu markaas ugu shubay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa waa sida dee macnuhuna uu badan yahay dafcan lilwaswasa waswaaskii qofka ku iman lahaa ayuu ku jarayaa oo markii qofka uu dee istijo kadib ama uu weysiistay halku shaydaanka odhan laha waxbaa kaa yimi tiibaa markaa uu ku jaraya macnahaasay u badan yihin walcillatu inay taa tahay bay u badantah waswaaskuna sidiisaba ma hagaagsanayn laakiin kolka qofkii aanu haynin wax yaqiinahoo ka soo baxay shakigii iman lahaabay intani jaraysa baabul intifaaci bifadli lwaduu mar haddii waagu fadxisan yahay waxa weeye biyihii kuu soo hadhay waa lagu intifaaci karaa waa la cabbi karaa waxbaa lagu karsan karaa ma aha kuwo nijaasoobay can abi xayata qaala ra'aytu caliyan radia allaahu canhu tawada'a alaaan alaaan uma qaama fashariba fadla waadu'i biyaa intii usoo hadhow cali cab wa qaala sanaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kamaa sanactu saan sameeyuu nebigu sameeyey buui can abi juxayfata qaala shahidtu nabiya sala allahu calayhi wasalama bilbaxaa badxaa meeshaa bannaane maka ku taalla ayaa badxa la odhan jiray halkaasaan goobjoog u ahaa nebiga wa akhraja bilaalun wuxuu soo saaray bilaal fadla waduu'i biyihii uu ku weysiistay intii ka soo hadhay bilaal baa hayay wuu soo saaray waanu keenay intii ka soo hadhay fabtadarahu nnaas dadkiibaa u baratamay fabtadarahu ay ilmaa biyihii waxa usoo tartamay annaasu dadkii markaa wuxuu dee waa la barakaysanaya waa la barakaysanaya sababta lagu soo tartamayo fa niltu minhu shay-an in baan ka gaadhay fa niltu waxa aan ka helay oo aan ka taabtay minhu biyihii shay-an in baan ka taabtay marka macnaheedu waxa weeye intifaacaas laguu sheegayaa waana la sidaan asxaabtu way u barakaysteen baaqigii nebiga waana la cabay waxbaa lagu maydhan karaa waa iska daahir wixii soo hadhay faniltu minhu shay-an oo waxa uu nebigu ummadda dheera calayhi salaatu wasalaam barakaysiga la barakaysanayay baaqigiisa iyo raashinkiisa iyo candhuuftiisa iyo timihiisa intaba oo maalintii xajatulwadaacda timihii dadka u qaybiyay buu ha barakayste warakaztu lahu warakaztu lahu waxa aan u qotomiyey alcanazata bahasha canazada la ydhaha waa waran yarun waran gaaban wey waa samay unbuu isna leeyay murjinka ka aynu odhan jirnay oo kale ee lagu dhugtamo kaasoo kaleu sutru ka dhiganaya hortiisu saa u qotominaya fa sallaa bihaa fa sallaa binnaas dadkiibuu tukiyey waalxumuuru dameeraha waalkilaabu ayda waalmar'atu gabadha yamuruuna waxay marayeen bayna yaday hortiisa oo ka shishaysa bahashan taagan marka wuxuu leeyahy de haddii ay waxaani jarayaan salaada may may hormareen oo lama ogolaadeen marka waxaa ka muuqanaya ama xadiidka waxyaaba aynu ka faydaysanayno ka mida biyaha gadaasha intii soo hadhay in la isticmaali karo ee in la barakaysta nabiga calayhi salaatu wasalaam inay saxtay waaridna tahay asxaabtuna u kala tartamayeen marka la tukanayo in aan la tukanin sutra la-aan siiba imaamka iyo qofka munfaridka ee gaar u tukanaya labadooda gaar ahaan waxaa ka muuqanaya inaanay wixii sutrada ka sheeya waxba kaa jebinaynin taasina halkeedaynu ugu tegi doonaa salaada iyo marka aynu marayno axkaamteeda can ibni lmukandir almunkadir qaala samictu jaabiran yaquulu jaabir ibnu cabdilaahi baan maqlay buuri isagoo odhanaya maridtu waan bukooday haddaan jaabir ahay fa ataanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa ii yimid wa abuu bakr iyo abubakar oo la socda gacantiisii midig yacuudaanii way soo booqanayeen fawajadaanii waxa ay heleen qad uqmiya calay iyadoo la ii miyir daboolay anoo kooma ku jiray ila kulmeen fatawada'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa weysaystay fasabba calaya wuxuu igu shubay dushayda waduu'ahu biyihii uu ku weysaystay ayuu igu shubay markaa biyaha uu ku shubay waaba kuwii isaga ka dhacayba ee uu isticmaalayba mararka qaarkood way iska noqon karaan kuwa hore ee loo baratamayay qudhigooduna in uu sinxi loo hoos dhigay kuwii uu ku weysaystay jidhkiisa shariifkaa ka daadanayay kuwa sinxiga loo hoos dhigay ee uu ku weysaystay bay dadku ismarmarinayeen halkanna kuwan uu ku shubay jaabir waa kuwii ka dhacayay markuu weysaysanayay oo qaybina waa baaqiga qaybina waxa weeyaan wixii ka dhacayayba wuu igu shubo sidibaa dabeetana ilaahay ku caafiyey dawooyinkay ka mid ahayd iyana baabu fardi alwuduu baabkani wuxuu sheegayaa in weysadu ay farad shuruudda salaada ka mid xadiidkanaa sheegi can usaamata bni cumayrin waalidi abilmaliix qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqbalu allaahu ilaahay ma aqbalayo oo mama ansaxayso salaatan bikayri duhuur salaadaan loo dahaaro qaadan ma aqbalayo walaa sadaqatan min ghuluul sadaqana ilaahay ma aqbalayo tuugo ka timid sida dahaaro ay ugu baahan tahay salaadu bay sadaqaduna dahaaro ugu baahantahay dahaara macnawiya wa dahaara maadiya marka shuruudda salaada ee shanta ah bay ka mid tahay inuu qofku daahiriyo oo u weysaysto oo u maydho salaadii hadduu maydhi lagu leeyahy marka cibaadada sadaqadu ay ka ansaxaysana waa inay saafitay xalaalti marka wuxuu xadiidka usoo daliishaday weysadu in la weysiisto cibaadada loo weysiistaa waa farad alictidaau fi lwuduu hada maxalu weysadii oo lagu xadgudbaa la sheegi inaanay xalaal ahayn macnaha waxa weeyaan alictidaau fi lwuduu dee hadduu mubtada noqday khabarkiisii waxun baa lasoo qadari laa yajuus ama haadaa maxalu baxthi weysadii in lagu xadgudba ama bannaano ama lagu israafo aadaabta weysaday ka mid tahay in la iqtisaado oo la dhexdhexaysto can cabdillaahi bni camrin qaala jaa'a acraabiyun ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin reer miyiyaa yimid nebiga u yimi yas'aluhu can ilwuduu isagoo weysada weydiinaya faaraahu lwuduu'a markaa nebigu wuxuu tusiyey ficilka laftiisii fa araahu ninkii wuxuu tusiyey alwuduu'a habuweysaysiga alaaan alaaan buu tusiyey saddex saddex oo loo weysaysto sidii buu ugu dhammaystiray waa tacliimintii wanaagsanayda nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka caqliyadoodu kula hadlayaayo qof waliba sida uu wax u qaadi karo nin il dheer buu ahaa aragtidiisu ay dheer tahay rasuulka saa awgeed baa marka uu saa qofka u eego wuxuu garanayaa qof waliba siduu wax u fahmi karayo marka ninkan wuxuu gartay in uu mudan yahay in la tusiyo oo haddii loo dareeriyo laga yaabo inay ka kala baxsan karto uma qaala markaa nebigu wuxuu uhi kolkuu weysadii dhammeeyey haakada alwuduu'u weysada waa sidaa faman zaada qofka siyaadiyaa calaa haadaa sidan ka kordhiyaa faqad asaa'a wuu xumeeyey wa tacaddaa wuu xadgudbay wa dalama waa gardarooday qofka sidaa ka siyaadiya markaa qolyaha le lama dheerayn karo marka xubnahan la maydhayo intan suxullada iyo qoobabka iyo lama dhaafin karo cududda iyo xoogga iyo lama gaadhsiin karo axaadiidta daliishadaan bay ka midta oo dee haakada alwuduu waxa uu tilmaamayaa tacriifu darafaynkaasi weysadu waa taasun weysada ansaxaysa wa taa intan kalena waabay sii fasirtayba marka hadduu qofki intan ka badiyo oo hab meesha uu maydhayo u dhaafiyo intan waxay la mid tuun inuu tiradii siyaadiyo kale halkaasay marinayaan qolyaha kalena waa la kordhin karaana dee xadiidka inoo soo socda abi hureyre ee idaalat lqura waa taxjiil sheegayay dariishanaya alamru biisbaaqi lwuduu weysada in la dhammaystiro can cabdillaahi bni cubaydillaahi bni cabaasin qaala kunnaa juluusan cinda cabdillaahi bni cabaas saxaabigaasoo cilmiga berigii dambe nebigu dhintay marti looga ahaa isagii rag la mid a ayaanu ag fadhinay fa qaala markaa wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartay maa khasanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu naguma gooni yeelin bishayin waxba duuna naasi dadka la-aantood dadka kale waxaanu u sheeginoo annaga noo sheegay ma jiro haddaanu nahay aalu beytka kunaa juluusan ilaa cabdillaahi bni cabbaas cabdillahi bni cabbaas ba ag fadhiyaan dabeetana waxaa uu warka waa maqaaladii calina uu wixii uu deedifaynayoo kale cali laftiisu waa kii tanoo kale sheegaya lahaa waxba nabiguma gooni yeelin nabigu ibnu cabbaasba sidanbuu leeyay maa khasanaa rasuulullaahi bishayin nebigu wax diinu nagu gooni yeelay ma jiro duuna annaas dadka la-aantood cilmi aanu dadka u sheeginuu noo sheegay ma jiro afkaarta ay shiicadu qabaan bay ka mid tahay wax badan oo loo sheegay cali inaanu nloo sheegin ummadda kale ana madiinatu lcilmi wa caliyun baabuha xadiisye ay leeyihin baa jira xadiiskaasi uu ka mid anigu magaalada cilmigaan ahay calina waa albaabkeedii uun cilmigaa magaaladaydaa dhana cilmigaa albaabka cali unbuu mari karaa cid kaleba ma mari kartaba wasaaya cali baa iyaguna jiro kitaab dhan laga qoray wasaaya cali yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyudaasun maantao dhan la gurayo oo laleeya nebigaa u dardaarmay cali ibnu cabaas markaa wuxu uhi ilaa alaa ilaa bialaaati ashyaa saddex shay buu noo sheegay nebigu saddexduna ummadaba kalama lahaba fa inahu nebigu amaranaa wuxuuna faray an nusbiqa alwuduu waysada inaanu dhammaystirno dee taasi kuma gooni ah walaa na'kula asadaqata sadaqadana inaanaan cunin keligood looma sheegin tanna eh maca ummaddaa ogdee oo aalu beytku sakada ma cunaan ee waxay cunaan hadyadda iyo hibada walaa nunsiya alxumura inaanaan u tu'inin dameeraha cala alkhayli fardaha oo faras iyo dameer inaanaan is-orgaysiininoo aanaan isku riminin labadaa isa saarin isma qabtaane iyadoo malaa baqal ay doonayaan si ay baqali usoo baxdo ayay labadaa isu tu'in jireen marka tanna tarankii bay wax yeelaysa oo buquul badan baqalimana dhasho wax dhalaan ma raalli kama habaalaye buquulka markay doonayaan ayay faras iyo isa saarayaan dameer baqal bay kala dhalayaan markaa nunsiya eraygaasi waa inaanaan u tu'inin si u orgeeyo alxumura cala alkhayl faraskii iyo dameerkii waa la kala daynayaa fardi iyo dameerkii isma qabto taas bal iyagu sidooda ha isu doontaana baqal ha dhalaan laakiin isla doonashadii ayaa laga daynayaa waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun fii suurati naxl ilaahay ummadda waaba ugu manno sheegtay fardihii buquulkii iyo dameerihii inay yihiin wax lagu xaragoodo gaadiida oo lama mamnuucin oo dee maaragtay waxa weeyaan dariiqada noocan in lagu ceesho inahanina waa ina iska caama waxa markaa halkaa ka soo baxay wax cilmigu nabigu qariyay ummadda ka qariyay ma jira ammaanadii ilaahay uu faray waa gutay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahay xaggiisa wixii lagaaga soo dejiya dadka gaadhsii waana gaadhsiiye ballaqa arisaala asxaabtu oga markhaati furay can cabdillaahi bni camr qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam asbiqu lwuduu waysada dhammaystira fadligu saasuu ku wanaagsanaanaya sida loo dhammaystirayana marar badan baynu soo sharaxnay baabu lfadli fii dalik baabulfadli baa la sheegi dheeraad iyo ajri weyn oo ku jira fii daalika waysadaa la dhammaystirayo ila waxbaynu ka soo hadlaynay fii daalika isbaaqu lwuduu dhammaystirka waysada la dhammaystiro shareecaddeen iyo diinteenna fadligay ku leeday baa la sheegi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal alaa ukhbirukum bimaa yamxu allahu bihi alkhataaya ma idiin sheegaa wuxuu ilaahay gafafka ku salabeeyo wayarfacu bihi darajaat darajooyinkana kor ugu qaado haaya noo sheeg weeye isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih waysadoo la dhammaystiro wakhtiga karaahiyada ama meelahaad ka karaahiyaysanaysada goobtaad waysada karaahiyaysanaysad iyo meesha jidhkaaga meeshaad ka karaahiyaysanaysa iyo wakhtiga intaba makaarihdu intaba waa noqon karta daraf miimiyana waa loo soo qaadan karaa master miimiya makaan iyo iyo iyo xaalad waxaa laga yaabaa dad waysada necab haddaad la joogto inaad dee qofku qarsado ama aanu dhammaystirin uu gaagaabiyo meelaha qaarkood boosaska qaarkood markuu joogo wakhtiyada qaarkood jidhkiisa meeluu la nacayo intaasoo dhan way noqonaysa wa karat lkhudaa ila almasaajid iyo masaajidadiioo loo badiyo tallaabada oo meheradaaduna anaad iska soo dhex yuururina xaafadaadae sii soco oo soo soco masaajidka ila ilaahay baad booqanaysaa mar walba waintidaaru salaati bacda salaa salaadii oo salaad kale laga daba sugo waintidaaru salaati salaadoo la sugo bacda salaati intaad salaad kala tukatay baa tu kale u fadhiyaysa dabcan xidhiidhka ka dhaxeeya masjid iyo sugid baa la tilmaamay haddaad tidhaahdo intaad gurigaaga ku tukato waan sugayaa salaadii dee xikmadda loo jeeda maha ila meel kale meeshaad sii fadhido baarkin bay ku ahayd halkan ee halkan la sheegayaa waxa weeyaan meeshan naftu ay ka soo cararaysa ee masjidka leanna masjid baa inoogu dambeeyey masjidkii aada usii socotay inaad salaadii ku sugto taajriga badanee taa wey fadalikum ribaad kaas waa difaaci buui fadalikum kii naasidad yaho ficilka noocaasee samaysaan alribaadu waa difaaca dhabta ah ribaadka waxa muraabitu iyo muraabadada iyo ribaadku waa front lineka oo cadowga halka ugu horaysae lagula dagaalamaya dhufayskaoo lagu jiraa la ydhaha sadu thuquur bartaa laga baqaya aftoolinka halkaa colka ku jiraa laydhaa ribaad bay ku jiraan difaaca la iska eegaya un halkaa in cadow ka soo boodo marka haddaad masaajidkii la soo dhiganta ilaa inta salaada kale la gaadhayo oo masaajidadii aad tegayso oo waysadaa dhammaystiraysa intan oo dhan isku wada dar فذلكم الرباط فذلكم الرباط دفاع واك دفاع واك دف way waqtiga cadawga lala dagaalamo xaalada kooban laakiin kan 24 kii saacadoodna waa shan jeer cimrigaagiin oo dhanna waa taxanta dhinaca odhanin war meel yaroo la fadhiisto masaajid lagu sugo salaad iyo meel xabada ka dhacayso maxaa isu keenay waxaa laga yaabaa waqtiyo kooban bayna la kulantayba halkan laakiin kan de waa weligaaba marka nacas wuu ka dhacayaa de ma xejin karayo naftiina intee oo marxaladood bay maraysa marka difaacu waa ka difaacu waa ka difaacu waa ka marka waxaynu arkaynaa waxyaabaha lala dagaalamo waxa ugu culus naftiiyo shaydaanka ilaa intaa masaajidka uu qofku fadhiyo waa ku adag yahay musbaaruu dabadaa ka taagaya shaydaanku oo meelahanuu ka sanqanaya gacan haadiskaa badan oo telefoonno oo message baa lagaa soo daba diraya haddii aad xidhan markaa qofkii haddaad imika istiraado masaajidka fadhina wuu dheeraanayaa wakhtigu haddaad halkan istaagtana waar goormu aadaame sababto imika soo baxnay sababto imika soo baxnay goormu aadaame laakiin halkan wuu dheeryahay waa lagu weheliyaa difaac baad markaa ku jirtaa idan markaa waxaa la yidhaha qaybaha jihaadku inuu noocee yahay buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam jihaadka ugu adagina uu yahay ka nafta lala dagaalamo hawaabu man tawadaa kamaa umira hawaabu man qof abaalkii baa la sheegaya ajriga uu leeyahy tawadaa weysaystay kamaa sidii u weysaystay umira la faray ilaahay sidii uu faray qofka u weysaystay ammaanta iyo ajriguu leeyahay bay axaadiidan soo socotaa sheegi can caasim ibnu sufyaan athaqafi annahum asxaabtu ghazaw waxa ay duuleen ghaswata salaasil ama sulaasil iyo salaasil iminka waabuu damiye salaasil baan mooday in ahayd qaswatu daat salaasil iyo sulaasil tani markaa daatidiibaa ka maqan dagaalka magacaa la yidhaahdo ayay duuleen asxaabtu fa faatahum alghasw daatu salaasil mid gaar ahayd laakiin tani waa mid kale waqti dambe ah fa faatahum lghaswu dagaalkiibaa ka tegayoo cadowgii fooda ismay darin fa raabatuu difaac bay galeen uma rajacuu ilaa mucaawiya mucaawiyay u noqdeen oo ka madaxa iyaga u madaxaha wa cindahu agtiisa waxaa fadhiya abuu ayuub wa cuqbatu bnu caamir labada nin baa mucaawiye la jooga markay ku noqdeen fa qaala caasim baa wuxu uhi yaa abaa ayuub abaa ayuubow faatana alghaswu alcaama faatanaa wuu ina dhaafay alghaswu weerarkii aynu cadowga la kulmi lahayn alcaama sanadkan maynaan ishelin raggii waqad uhbirnaa waxaa laynoo sheegay annahu arrinku inuu yahay man sallaa fi lmasaajidi qofka masaajidada ku tukada alarbaca ee afarta ah ufira lahu waxaa loo dhaafayaa dabuhu baa loo dhaafayaa markaa dee muuca yimin afarta kuwaa yihiin kolle saddexdii umaa laga yaabaa mid kale in lagu soo daro labadii xaram qudus oo laga yaabaa qubaa inuu noqon karo kale ufira lahu waa loo dhaafayaa dambuhu fa qaala wuxu uhi yabna akhii ninkii aan adeerka walaalkay ninkii uu dhalayow adulluka ma ku tusiyaa calaa aysara ama adulluka waxaan ku tusin doonaa a adulluka ma ku tusiyaa calaa aysara min daalika intan aad ii sheegtay wax ka sahlanba innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo odhanaya man tawada'a kamaa umira sidii sharciga loo faray qofka u weysaysta ama qur-aankuba faray wasallaa kamaa umira u tukada sidii la faray ufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama min camal xallaa wixii horeeyey ee camal uu sameey ahaa akadalika yaa cuqba waar cuqbawma sidaasaa qaala nacam sidaas sidaa markaa isaguna uu ku jawaabay dee kolka hore maqaaladan waxaa lahaa abu ayuub baa yidhi kadibna isaguna saasuu ugu jawaabay cuqbana waa su-aalo isna uu markhaati furay waxaad halkaa ka arkaysaa tarjamadiiy waa iswaafaqsayn xadiidku salaadiiyo weyseba sidii sharcigu ku faray haddaad u tukato heshay ajrigii ajri waxaa lagu helaa muwaafaqada liyabluwakum ayukum axsanu camalan walam yaqul akharu camalan axsankaasina wuxuu ku iman karaa inaad sharciga waafaqdo can cuhmaana can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala man atama alwudu'a qofka weysada dhammaystira kamaa amarahu allahu caza wajal siduu ilaahay u faray dee weysadu waxyaabaha qur-aanku uu tafsiiliyaday ka mid tahay afartii meeloodee la maydhayo la sheegay iyo ilaa meesha la gaadhsiinayo qofku sidaa loo faray hadduu u weysaysto faasalawaatu alkhams salaadaha shanta ee uu tukanaya kafaaraatun limaa baynahun kafaaraatun mid u dhaafaysa weeye oo ilaahay uu ku tirtirayo limaa baynahunna inta ka dhaxaysa marka waa hawaabkii baynu ku jirnaa waysada laga helaya waysada dembi dhaafkaasaa laga helaa can cuhmaana radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul maa min imri'in qof ma jiro yatawada'u weysaysanaya fa yuxsinu wuduu'ah weysadiisa wanaajinaya uma yusalli salaa dabeetana salaada tukanaya ilaa qufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa baynahu isaga iyo wa bayna salaati lukhraa salaada kale inta ka dhaxaysa isagu waqti buu joogaa waqtigaa uu joogo ilaa ta ka dambaysa inta ka dhaxaysa xataa yusalliyaha jeeruu tukado labadii salaadood intii ka dhaxaysa unbuu xadiidkanina si kale u sheegay kaa hore limaa baynahunna buu ahaa kan kalena waxau ihi gufira lahu maa baynahu wa bayna salaati lukhraa isaga iyo salaadaa soo socota inta udhaxaysa waa isla halkii iminka salaad baad tukatay haddii la idhaahdo salaadaadan iyo tadambe iyo haddii adiga iyo tadambe la idhahdo isku waqti umay noqonaysa can abi umaamata albaahiliyi qaala samictu camra bna cabasata yaquulu qultu yaa rasuula allahi kayfa alwuduu see loo weysaysanaya ashu markaa waxay noqon cahdi dihniya kayfa sidee buu noqonayaa alwuduu'u almadkuuru fi lqur'aan waysadan qur'aanka lagu sheegay waa sidee qaala wuxuu uhi ama alwuduu waysada haddaad weydiisa aynu isla garan fa innaka adugu idaa tawada'ta markaad weysaysato faqasalta kafayka aad labadaadan gacmood maydha intaa hore laga farxasho fa anqaytahumaa oo aada nadiifiso oo aada nadiifiso gacmaha nadiifintooda waa muhiim ogow kharajat khataayaaka gafafkaagu waxay ka sunsumi oy ka dareerayaan min bayni adfaarika wa anaamilik min bayni adfaarika cidiyahaaga dhexdooda iyo wa anaamilika farahaaga dhexdooda faraha ayaan odhanay xubnaha usbuc iyo anmul bay kala yihin usbucna waa farta anmulna waa xubnaha ilaa fartii saddex xubnood bay ka koobantahay suulkoo labaa mooyaane marka meelahaa xubnaha laablaabmaya iyo cidiyaha hoostooda baa wixii dembi ahaa uu ka dareeri anaamil iyo adfaar adfaar oo cidiyaha iyo anaamil oo xubnihii ah fa idaa madmadta wastanshaqta marka aada luqluqato wastanshaqta aada safayso mankhirayka labadaada bacaraar dulka daloolkiisa mankhirku waa kaa af carabigaad ku baran ereyada luqadaa ururso wastanshaqta aada ku nuugto biyihii mankhirayka ama wastanshaqta aada ku nadiifiso mankhirayka labadaada daloole dulku leeyahy dulka labadiisa dalool waqasalta wajhaka wejigaaga aada maydho wayadayka gacmahaaga aada maydho ila almirfaqayn ilaa labada suxul wamasaxta ra'saka madaxaaga aada masaxdo waqasalta rijlayka ila alkacbayn ilaa kacbaynka aada maydho ikhtasalta waxa aad ka maydhatay min caamati khataayaak gafafkaagii guud ahaanba min caamati khataayaak ereyga caam marna waxaa loo isticmaalaa wadar marna inta badan marka iminka halkan waa inta badan caamat nnaas dadka jamiicu nnaas bay noqon kartaa mararka qaarkoodna aqlab nnaas marka ikhtasalta waxa aad ka maydhatay min caamati khataayaaka labada macno waa ixtimaali karta kafafkaaga oo dhan iyo intii badnayd fa in anta adigu wadacta wajhaka lilaah haddii aada wejigaaga ilaahay u dhigtood markaa salaadna ku darto ilaan wejiganaad dhigaysaa xubnihii halkii u sharaf badnayd maxaad u dhigaysaa ilaahay daraaddii fa in wadacta wajhaka lilaahi halkee la dhigayaa wejiga darukaa la dhigaa haddaad ilaahay u dhigto caza wajal kharajta waxaad ka baxaysaa min khataayaaka gafafkaaga ayaad ka dhex mudh odhan ka yawmi waladadka ummuk sidii maalintii hooyadaa ku dhashay aada u ahayd bilaa dembi sidii oo kale waad ka bixi waad la mid noqon sidii maalintii hooya ku dhashoo kale marka caamatu naas waxaynu ku dayn dunuubta intii badnay markii hore way kaasii yaryaraadeen markaad meelahaa maydhmaydhay faraxalkii iyo sankii iyo luqashadii way kaasii yaraadeen haddana markaad weysadii ayaa haddana in badan oo ka midii ku dhacda markaad tukatayna khalaas nadiif baad noqotay markaasaa sidaas weysada iyo iyo salaada labadaasoo la isku daraa dembigay safeeyaan qaala abu umaamata baa wuxuu ihi faqultu waxaan ihi yaa camra bna cabasa undur maa taquul war bal hadda hadalkaad leeda ka fiirso akullu haadaa arrinkaa dhammaantii yucdaa miyaa qofka la siinayaa fii majlisin waaxidin fadhi keliya mula weynaadaa ninkani arrinka waar ma fadhi keliyaa waxaan la isugu wada darayaa qofkii faqaala wuxuu idhi camar amaa xaqan waxa dhab ah mar hadday amaa tahay oo aanay shidnayn bimacnaa alaa iyo xaqan iyabay noqota amaaduna waa tii jawaabta doonaysa amaa waxa dhab ah wallaahi baan ku dhaartay laqad kabirat sinii da'daydu way weyntay wadanaa ajalii waanu soo dhowaadayba wakhtigaan dhimanayay wamaa bii min faqrin faqrima iguma sugna buui faqrina ima hayo oo faakdiba aan ku been abuurta calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebiga oo show dee faqriilayaashu way ku been abuuran jireen nebigoo dee busaaradda ah waxay keenaysaa qiso been ah intuu aada ugu akhriyo wax yaray xiiseeyaan qusaasiin baa laodhan jira niman qisooyin badan oo sheeka xariir ayay daldali jireen intay mimbarka u fulaan caamada kolkaasaa dee ashahaado midhan oo shimbiro dhan sii daynaysa oo wada ashahaadanaya ayuu u saarayaa markaasuu kaga soo daadinayaa lacagta marka qaar fuqaro ah oo xadiisii abuuri jiray noocii haymoodin buuhi aniga adeer noocii ma ihi wamaa bii min faqrin ar faqriguma sugna buu faakdiba calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faqriga ilaahay uga magangelayay faqrigu waa waxyaabaha gobonnimada lumiyuu ka mid yahay faqrigu gaal baad u jabaysaa cadow baad u jabaysaa sharaftaadii baa lumaysa hadduu qofku faqiir yahay si uu u ilaaliyo wax badan oo ilaalin mudan wuxuu u baahan yahay iimaan buuran iimaan qawi uu u baahan yahay si marka caqabad adayga ay ku timaado ama adduun badan iyo laacba loo lulo breegiisu uu imaanu noqon karo waxaa joojinaya uu imaanu noqon karo laakiin hadduu baahan yahuu duruufaysan yahay wuxuu aada u jecel yahayna la tuso breegiina aanu jirin soo ku muruxsan maayo abudhaameel waa dhaameelkayna haysta dee aad garan ama ha laga dhaameel meel shishe ha laga soo dhaameelsado ama meel soka dhaameelka laga qaata eh meelo badan buu mari karaae wadaad iyo waranlaba faqri iimaan daciifa helay gobonimadii lunta ala muruxsan waaya marka arrintaasi waxa weeye musiibooyinkay kamid saa daraaddeed bay haboontahy qofka muslimkaa inuu isku filaado ama bulshada islaamku iktifaa daati inay yeeshaan oo qof waliba yactamid calaa nafsi inuu naftiisa cuskado oo uu shaqo tago oo wax soo saar yeesho si aanu dadka ugu jabin walaqad samictuhu walaqad samicathu waxaa maqlay nebiga udunaaya labadaydaa dhigood wa wacaahu qalbii walaqad samicathu xadiidka waxaa maqashay udunaaya labadayda dhigood wa wacaahu xadiidka waxa weeleeyey qalbii baa ka weeleeyay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam min rasuulilaahina way ku tanaasuci karaan walaqad samicathu xadiidkan waxaa maqlay udunaaya min rasuulillaahi wa wacaahu qalbii min rasuulillaahi labadaaba qaadan kara dhagahaygaasina nebigay ka maqleen qalbigaygaasina nebigu ka weeleeyay sidaasuu markaasi adag buu ugu jawaabaya ilaa waa kan yidhi iska hubse marka waxaasoo khayra waxaa lagu sheegay waysada waysada in waxaasoo dhan oo dembi dhaafa aad ka hesho oo ilaahayna aanay ku adkayn subxaanahu watacaala inuu kabaa'irtana kaaga daro wamaa dalika cala allahi bicasiiz idan markaa qofku inuu u hanweynaadu ilaaliyo wey alqawlu bacda alfaraaqi min alwuduu waa wixii la akhriyayay marka laga baxo waysada waa wada diin iyo dikrigu عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء قفك انتو ويسيست ويسد وناتية ويسد وناتية ثم قال إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انت أصنبورنا توحيدك futixat lahu waxaa loo furayaa amaaniyatu abwaabi aljanna jannada albaabadeedii sideed ahaa yadkhulu wuu ka geli doonaa min ayiha shaaa keeda uu doono min ayiha shaaa albaabada kuu doonuu ka geli karaa way isu wada ballaqeen albaabadii waa loo furay kanuu ka gelaya kanuu ka gelaya mid waloo laga galaana macno gaaruu samaynaya lianna fiihi mumtalakaat hantiiluu noqonaya kan markuu ka gala waxbuu ka heli kan kale waxbuu ka kele waa kii abubakar xiisaynaya lahaa intaaba qof ka wada gelayaa ma jira haa inaad ka mid noqotaadaan rajaynayaabuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam markaa adkaartii la akhriyaya waysada marka la dhammeeyana qabso kugumaba badnaba ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh intaasaa kuu filan xilyat lwuduu waa quruxdii weysada weysadu sidaa ay qalbiga u qurxiso ayay jidhkiina u qurxinaysaa qiyaamaha can abi xaazim qaala wuxuu uhi kuntu khalfa abi hurayra abi hurayra ayaan la joogay sulaymaan alasjaci ninkii la odhan jiray way abi xaazim shan iyo toban sano buu ag fadhiyun abi hureyre uu xero u ahaa almuhim tarjamooyinka halkood aad ku gaadhi marka xerowgii abi hureyre hamsata cashara sana ayuu ahaa qaala wuxuu uhi kuntu khalfa abi hurayra abi hureyran xagga dambe ka taagnaa wa huwa yatawada'u lisalaah salaaduu weysaysan wa kaana yaqsilu yadayhi gacmuhu maydhaya xataa yabluqa ibdayhi jeeru kilinkilada kaadhsiiya buu intuu dhaafay gacantii oo suxulkii oo mirfaqii cududii ayuu dabeetana ku nacaalay ilaa kilinkilada faqultu waxaan ya abaa hurayra maa haada alwuduu war weysadani waa maxay marka waxay u muuqataa maadaama ardaygiisii hallana yaabay inay tani cusubtay maanta ilan hore kugumay caado ahayn weeye war maanta soodigan dheerdheereeyey buui waa sidee isaga qudhiisa markaa caado uma haysaa ka muuqanaysa fa qaala lii wuxuu igu yidhi buui abi xaasimi ardaygiisii buu jawaabaya yaa banii faruukh war yaa reer banii faruukh a antum haahunaa waar ma halkanaa sii fadhfadhideen low calimtu haddaan ogaan lahaa annakum haahunaa inaa halkan joogtaan maa tawada'tu haada alwuduu'a waysadanoo kale maan weysaysteen ee waan iska daynba lahaa samictu khaliilii yaquul saaxiibkaygii xeesha dheeraa ee nebiga ayaan maqlay isagoo odhanaya tabluqu xilyat lmu'mini xayu yabluqu lwuduu tabluqu way gaadhaysa xilyat lwuduu xilyat lmu'min qofka mu'minkaa quruxdiisu xayu yabluqu lwuduu halka ay weysadu gaadho ayay gaadhaysa xadiidka muslim baa wariyay silsila saxiixadana waad ka eegi kartaa halka ay weysadu gaadho adduunyada ayuunbaa qofka mu'minkaa qiyaamaha markuu ilaahay qurxinayana quruxdiisa uu gaadhsiinaya ilaa waata markaa qalabl meesha lagu xidhanaya cajaa'ibe marka abi hurayra markanuu leeyahay reer bani faruuqa abi xaasim iyo qoladiisi u jeedaa alaga yaabaana dee qaar kale malayn horta laakiin si toose dee ninkan buula hadlaya bani faruuqna waxa ay ku sheegaan culimada mu'arikiintu inuu ahaa uun min awlaadi ibraahim ismaaciil iyo isxaaq siduu dhalay ibraahim ayuu mid faruuq laydhaa dhalay isagana oo dad ka farcanaa markaa qoladiinii qola ismaaciil bay ku aftirsan qolana ibraahim waxay ku aftirsan isxaaq qolana faruuq arma reer bani faruuq baa meesha fadhiistay ma halkana ii fadhideen haddaan idin ogaan lahaa inay halkan joogtaan weysadan oo kaleba maa weysaysteen marka macnaheedu waxay ku fasirayaanay leeyihin weysada xaaladan khaaska ah oo aan ku muujinaya uun inay wax jaa-isa tahay laakiin aan tii caadiga ahayd ahayn ee mid siyaado wadata ah idinmaan tusiyeenoo dee waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay tashadud sameeyaanay tan ku dhagaan oo dabeetana tii asalka ahayd ee dee mirfaqaynkii iyo kacbaynkii iyo la gaadhsiinaya ay ka tagaan ee aayaddu ay sheegtay marka waxaana u habboon had iyo jeer qofka dad wax u sheegaya xaaladaha khaaska ah ama uu dadaal dheeraada samaynayo dadka caadigaa inaanu tusin ayaa ku habboon si aanay ugu qaadanin inay waajib tahay oo kale intanina de ilaa kilinkilada in la gaadhsiiyana waajib may ahayn waa arin isagu u arkay un wuxuu ka faa'idaystay un xadiidkan uu nebigu yidhi quruxda waxaa la gaadhsiinaya halka weysadu gaadhay idan markaa wuxuu ijtihaadaanu la yimi dheere haddaba fahamkiisii saasuu noqday waxaa kale oo dee muuqanaysa in kol hadduu sidan asxaabigii iyo nebiga la jooga saaxiibka laaha uu sameeyey inuu nebigii ka arkay un laakiin nusuusta badankeeda markaynu eegno muu gaadhsiinaya nebigu kilinkilada calayhi salaatu wasalaam marka sababtan uga walaacuu leeyahay hadday halkan joogtaan idinmaan sheegeen waxa weeye sidan umaan adadkeeyeen anugu waan qabaa in halkaa la gaadhsiiyo laakiin dadku si aanu u moodin inay ilaa heerkani waajib yahay waan ka dayn lahaa haddaan moodayo noociinna la yaabaya ina halkan ii fadhfadhidaan low calimtu anakum haahunaa maa tawada'tu hada alwuduu'a ee waan ka dayn lahaa tii caadiga ahayd baan weysiisan lahaa eed igu taqaana ijtihaadkayguna waxa weeyaan in si aan dheereeyo quruxda qiyaamaha عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة حضاره بحي فقال مركا النبي قوحوا يري السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون انت سوري ولا سلام يا ضدك لنتي مؤمنين تاسد الله سلام يو ضدك نار السلام عليكم sidii aynu isu odhanaynunba iyagana la odhanay assalaamu calaykum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qowma qadiba allahu calayhim qad ya'isuu min alaakhira kamaa ya'isa alkufaaru min asxaabi alqubuur ha noqonina gaalada asxaabulqubuurka ka quustay nin dhintay kabihiisaa dhaamun baydhah uu dhintay soomaha inooga saara labada kabood innagaa gashan meeshuu doonaya ha maro marka inagu waynu u ducaynaynaa wax kama doonayno laakiin waynu u ducaynaynaa waana la ixtiraamayaa xabaashii baa la maamuusaya isagii baa loo ducaynaya sadaqaa loo bixinayaa waa la siyaaranayaa xabaashiisii kullu daalik waxay tusinayaan inaan laga quusanina qofkii uu leeyahay qofka mu'minka ahi xaqiisa uu leeyahay intuu dhintay kadib arrinku aanu ku egaynu noloshii taa waxaynu uga jeednaa marka lasoo maraa sidoodaa loo siyaarinayaa si loogu cibro qaato waana loo ducaynayaa waana kaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey salaamtoodii iyo ducadooduna waa sidaa assalaamu calaykum daara qowmin muuminiin qolyihii muuminiintaha guryahoodiiyo wa idin salaamno wainaa anagu in shaa allah hadduu ilaahay doono bikum idinka laaxiquun waa idinsoo haleelaynaa isku qancitaa malagaha iska durkinin sanka waa inaad iska soo saartaa inuu habeen iyo maalinba shaqo kaleba aanu lahayn aduu aad shaqo tagtay isna wuu kuu shaqo tegay wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun talo goormaad dhiman iyo markaad dhimanayso maxaad mutaysan intaa markuu nebigu yidhi ee uu xabaalihii soo booqday u duceeyey ayaa wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaaday buu nebigu yidhi annii anugu qad ra'aytu ikhwaanana inaan arki lahaa walaalaheen wadidtu waxaan jeclaystay annii anugu qad ra'aytu inaan arki lahaa ikhwaanana walaalaheen walaalaheenna aan shahaadanaya mustaqbalka imanaya mu'miniintaa weeye qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah alasnaa ikhwaanak oo miyaanaan walaalaha ahay allah inaga yeele nebigu inagiyo cidda la mida buu tamaniyaya markaas inuu arki lahaa dadka aan nebina arag asxaabna arag waxii soo degayana arag ee kutub qoran inta helaan ashahaatay ee rumeeyey waa u bogiduu nebigu u bogay calayhi salaatu wasalaam waa ukhuwadii iimaanka iyo ilaa xidhiidhka dheer ay leedahay qaala markaa wuxuu ihi markay idhahdeen oo anagu miyaanaan walaalaha ahayn saad nooga dulbooday wey nebigu wuxuu ihi bal antum asxaabii idinku asxaabtaydii baa tihi wa ikhwaanii walaalahayna alladiina kuwii weeye lam ya'tuu aan imanin bacdu weli weli aan imanin marka waxa weeye idinku asxaabtaydii baa tihin dee ha ka fahmin walaalahay ma ihidin ee walaalahay baa tihinoo weliba dheeraad leh oo asxaabtiya idinku walaalihi waa tihiin laakiin dheeraad baaba leediin odda idinku asxaabtii baa tiina i fadhiya wey hasaluubina idinku asxaabtii baa tihin wey bal antum asxaabi idinku asxaabtii baaba tihinba dheeraad baa leed wa ikhwaanii walaalahay aladiina lam yaatuu bacdu waa kuwa aan weli imaninaan ifka usoo bixin marka waxaad arkaysaa xabaalana wuu booqday qaar iman doonana wuu tamaniyey calaaqada ka dhaxaysa waa isku xidh limaamadaa welimaa yaati muminkii tege aasnaa iyo muminka iman doonaa isugu xidhan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sida inagana laynaga doonayo markuu suurat lxashri ilaahay tilmaamay muhaajiriintii lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarih ayaa haddana wuxuu uhi waladiina tabawa'u daara waliimaana min qabli waa qaybtii labaad ansaartiya markaase haddana wuxuu ku xidhay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana ilaa akhiri laaya iyo muminiinta ilaa qiyaamaha iman doona marka anteenadu inay ku dheeraataa la doonayaayo aragtida muraayadda aad gashantae aanad ku aragun reerkiinoo qura iyo waddankaagoo qura haddii mijarkaaga ama microscopekaagu intaa uu dhaafi waayo dee waad waalanaysa intana way kula degaysaa waa mushkiladda in haystee marka nebiga anteenadiisu saas u dheereeyey kuwii tegee dhintay iyo kuwa soo socdo innaga ah intaasuu isku xidhay inuu dhex taagan yahay rasuulku sala allahu calayh wasalam markaasaa weliba wuxuu dadaalku u samaynayana uu muujiyo wuxuu hi wa ana faraduhum cala alxawd aniguna ceelalyaan usii ahay xawdkaan taagnay darka aan qiyaamaha dadka ka waraabinayo faradku waa ceelalyada qaaluu waxay dhaha yaa rasuula allah iyaguna su-aalahoodu ma sahlana ila waa rag tababaran waxay idhaahdeen kayfa tacrifu sidaad ku garanaysaa man yaatii bacdaka cidda gadaashaa imanaysa oo min ummatika ka mid a ummadaada iman doonta qiyaamahee weli imika aad kusii fikirayso sideed ku garanaysaa dee qaala wuxuu uhi arayta waxaad ka warantaa low kaana lirajulin hadduu nin yeelan lahaa khaylun fardo gurun weji cad muxajalatun xubno cadcad oo fii khaylin farda ku dhex jira buhmin madow duhmin sii madow alaa yacrifu khayla miyaanu fardihiisa garanayn marka waxa weeyaan qurigu waa waa wejiga cad muxajaladuna waa xubno cadcad buhmintu waa madowga duhmiguna waa madow saafiyoon liidima iyo baratoona lahayn buhmin aad duhmin aad u sii madow fardihiisa miyaanu garanayn ilaa way u cadcadiinoo baray u leeyihin iyo astaame eh qaaluu balaa wuu garanayaa qaala wuxuu uhi fainahum ummaddu ya'tuuna way imanayaan yowma alqiyaamati quran iyagoo xubno cadcad wejiga cadoo muxajaliina xubno cadcad min alwuduu waysada daraaddeed wa ana faraduhum anuga ceelalyaan usii ahay cala alxawd darka ayaan kaga sii horreeyaa usii taagnahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam allahuma ijcalna min haaulaai allah subxana wa tacala aclam